bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hiraabfayl ah ka dhowaada warka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo siin hayta qodobada warkaananka doorkaroon hiraabnimadan weliba kumadaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo warha ku saaraya xaaladda soomaaliya xubno ku harsan musharaxiinta aqalka sare ee maamulka hirshabeelle ogeeka lakuwada inilaka doorada jowhar madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo weli iskhilaafsan sababtiyo siyaasiyiinta reer waqooyi oon ku aaminsan yihiin khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa warka hiraabnimo ka dhawin soo doontan haysad ku teegan deegaan ku tirsan gobolka galgaluud iyo ciidamada kabaxi iyo shil khasaare jeysidi oo kudhii magaalada toogdheer ee gobolka sool markale hiraafeyle dhegaystayaal waliba hiraabnimoah weliba axadow taariikhda weliba ee ka beegantaa tumiyo sagaalka bilo sagaalaad sebtembar sanadka labada kun iyo labaatiyo kowka dhegaystayaal hanas waliba yohaayana hiraabnimadan qodobadanka doorka roong ee una harsiin diyaarini hatana aan isdiyaariya warka hiraabnimo faahfaahsan hiraabfeyle dhegaystayaal kabilowna qodobkan koreeye warkaana hiraabnimadan xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey iyo waribaa iyo warbixin ka saabsan xaaladda ku jarta xiligan soomaaliya ku dhugunsatay ergega gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio waa james swan xubnaha golaha ammaanka ah iyo waliba iyo walaac hoogan iyo kumuujihna khilaafka socda ee ku dhex teegan dowladda soomaaliya iyo saameynta taban ee markaas kuweelada koro jadwalka geedi socodka doorashooyinka xiligan soomaaliya walibana iyo kabooriyana dhammaan saamilayda iniyo iska xakameeyaan iyagoo weliba hoostiya ku xariiqi muhiimadii lata ilaalinta nabadi iyo amniga iyo xasiloonida guud ahaan soomaaliya xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey weliba iyo kabooriyana dhammaan dhinacyada iniyo khilaaf sheego ka xaliyan wadahadal siyo markaas kajarta danta soomaaliya asaasaatan iyo hortabinaasa waa hortabinta siyaasa qabsoomida doorasho hufan daafuran laga kalsoonaada kora saasaatawna landhanyo weliba kadhiyaasa wakhtigii lakaheliysa waafiqsan heshiisyadii tomi todobadii sebtembar iyo labaati todobadii maaja xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey waliba iyo kabooriyana madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ee federaalka iniyo xaqiijiyaan in khilaaf kasta siyaasadeed ismarkaasini weana tallaabooyinsho wadajir ee weliba kudhin ah dagaalamayaasha al-shabaab iyo kooxaha kale ee weliba kabarbar dagaalamo soomaaliya xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey waliba iyo markale iyo carabkiiyo kacadkeena xurmada iyo markaasay on haayeen gobonimada soomaaliya madax banaanida iyo siyaasadeed tan dhuleed iyo weliba midnimada soomaaliya guud ahaana walibana madaxda federaalka gaar ahaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdilaahi farmaajo iyo onkabaaqina iniyo markaasi iyo khilaafka siyaasadeed iyo ka hadlayaan wadahadal iyadoo weli balantarow danaha muwaadiniinta soomaaliyeed dhinaga kale kureed buuqii ku dhaladay xalay doorashada aqalka sare ee weliba xalay ku dhiiday magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle weliba geeka lakuwada in markaasay la gudagala howlaha doorashooyinka isla markaasna la dhammaystira sideeda xubnood ee maamulka hirshabeelle uusan ku harsinya aqalka sare kursiga buuqa markaas kudhaladi ee doorashada lanhaki xalay waliba markaasay ka tartamaya cali shacbaan ibraahim cabdulqaadir xanafi sheekh bashiir cabdulaahi axmed tawaad caaisha xuseen abuukar iyo cabdulle cabdi xuseen guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hiirshabeelle siraaji sheekh isaaq waliba uu sheegay in xildhibaano tiro iyo markaasi yar iyo iyin buuqyo ka sameeyeen goobta doorashada haana si uu sheegay in guddiga anshax markaasay la mari doona saasaata weliba sheegay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hiirshabeelle siraaj sheekh isaaq in tiro yar oo xildhibaano waa in tiro yar oo weliba markaasay tartamayaal ah iyo buuqiyo ka sameeyeen goobta doorashada islamarkaasna iyo tatariiqan waraaqihii codbixinta iyo saasaatow ee waraaqihii weliba la coday lahaayee sidoo kale weliba uuse sheegay in xildhibaanada buuqa ka sameeyay goobta doorashada iyo markaasi yonka jarna ee habasho eh oyo markaas wadadan balse keliya foodiyo ka sameeyeen saasaatowna la xalii doona foodooyinkii iyo weliba markaasay qalalaasihii iyo warqatarigowkiyo ka sameeyeen meelo doorashada ku dareertaiyo xalay ee jowhar inka dambeyn gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hirshabelle siraaj sheekh isaaq weliba uu sheegay in doorashada hirshabelle ay ata mise cadaalada inqabsooma doonta isla markaana idiabasho qabtiyo ngudbii doonan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka silan xali tabashooyinkiiyo qaban maamulka hirshabelle niyo ku qaban maalmihii lahadhaafi weliba magaalada jowhar ku socday doorashooyinka aqalka sare ee maamulkaas siyeeda sanatar uu sukelayay xubnaha dowladda federaalka ee welibana ilaa iyo hadda la doorday shan xubnood oo weliba aqalka sare ee hirshabelle lah ku doorday welibana harsina saddex kursi haanas oo weliba geedka saacadaha socda la filahaya in ilka doorada jowhar oo caasimada hirshabelle eh walaay wararha kor dhegeystayaal wararkan iyo barnaamijyadan iyo dhembiya ka dhawoon soo doontaan doorashooyinkaas iyo weliba muranka ku dhaladay xalay ee jowhar ku socda dhinaga kale haddii uuna fiirina khilaaf weli weliba tegana farmaajo iyo ra-iisul wasaarahan dhahaya khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble iyo maalmihii lahadhaaf hirkiska sii shareeray iyagoo weliba qaadeen tallaabooyin midba mid ka kalo lidika eh haddaba may ku kasaana lamada hogaamiye madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble oo markii hore iskafay lahayay balse haatan xaaladiyo meelhun iyo marahayta maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya weliba markaas lankanaanasay farmaajo weliba siyeedii febraayo labada kun tomiyo toddobada landoorday madaxweynaha soomaaliya codbixin baarlamaanku markaas usug adkaadi madaxweynihii ilkahay xasan sheekh maxamuud oo weliba isla tartamayay waqtishay weliba markaas ka ekayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo siyeedii febraayo ee sanadkan labada kun labaatii kowka iyadoo weliba lanqobana doorashooyin madaxtinimo sababtan weliba khilaafka doorashooyinka oo weliba muddo dheer hadheeraday tumiy lamadii abriil sanadii labada kun labaatiyo kowka uuna ku guda jirna aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya weliba yose aglabiyad leh markaasan ka odeena in mudahileedka madaxweynaha laka kordhiyay lamasana si lan xaqiijiya doorasho weliba qof iyo odhe balse go-aankaasi weliba kunaqday weliba lakunaqday kureed buuq badan oo weliba ku dhaladay magaalada caasimada ee muqdishin iyo dagaaliyo markaasi horseedan dhinacyilin isku horfadheeday farmaajo madaxweynaha soomaaliya marushanaqad ra-iisul wasaare intii indhaxayti novembar labada kun tumiywaa labada kun iyo tobankii ilaa iyo juun labada kun tumiyo kowkii xilligaas weliba markaasay laka ammaanay farmaajo hagaajintuu iska sameeyay laamaha amniga ee soomaaliya iyo geesinimada markaasaysun hagaajiya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya saasaatan uusa anku horkahaya furumaha dagaalka ee weliba goobo markaas iyo argagixisada iska hor fadhiyaan sanadii labada kun tumiyo kowkii kureed tallaabooyin isqabqabsiya markaas ku dhaladay doorashada madaxweynaha xilligaas weliba madaxweynaha waa weliba is ogolaaday farmaajo in xilki ra-iisul wasaaraha soomaaliya isku asila uusona sheegay inuusan danaha dadka soomaaliyeed dartiya uusan qaadi go-aankaasi is-asilaadae maxamed cabdilaahi farmaajo oo weliba laga tilmaamo inuusan iyo siyaasiga inkacaansan soomaaliya markii la caleema saaray madaxweynaha weliba maxamed cabdilaahi farmaajo la wareegay xafiiska soomaaliya iyadoo weliba markaasay dalka soomaaliya uusu wajahayay abaaro daran iyo sidoo kale kacdoon iyo wadaan kooxda al-shabaab waa konton iyo sagaal sano jar dhalad waa konton iyo sagaal sano jar oo dhali far owlaad welibana us-aankaya waana markaas ka dhaladay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya weliba uuse dhowr san markaas ka qaadaday walbarashada iyo ku-shaqeeyowka maraykanka balse weliba markaas kustanaasulay muwaadinnimadiisa maraykanka sanadii labada kun tomiyo sagaalkii oo uuse baasboorka maraykanka uuse isku casili dhinaga kale maxamed xuseen rooble oo waxay xiligan ra-iisul wasaaraha hilgaarsiinta federaalka weliba la magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya labada kun waa tomi toddobadii setembar labada kun iyo labaatankii welibana ansixiyey aqalka hoose ee baarlamaanka labaatiyo sideedii setembar labada kun iyo labaatanka welibana xafiiska ra-iisul wasaaraha usul wareegay maalmo kureed weliba ha magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo kureed markii ra-iisul wasaarihii uuse ku hereeyey xasan cali khayre uuse golaha shacabka iyo kalsoonida codkiyo kula nagadeen ku hor magacaabista ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ayaa ka qaadatay muddo bal iyo toban maalamoode inuusa ha magacaabo xukuumad usahdhisa ku hor magacaabistiisa mudane maxamed xuseen rooble konton iyo toddoba sano jarkan iyo kaali dhiniga farsamada ku haayay ururka shaqaalaha adduunka ra-iisul wasaare rooble weliba jaamacadda ummadda soomaaliyeed ka qaaday shahaadada injineeriga ra-iisul wasaare rooble yalaka tilmaame inuuse yeellaanka cusub siyaasadda soomaaliya yaa welibana uusahayste lama dhalash oo soomaali iyo swidane weliba waa haasle welibana usaliya ama dhalay shan owlaad dhankan farsam yaqaanka ee saasaatownaha ku shaqeeya hay-adaha qaramada midoobey qaabilsan shaqaalaha adduunka nairobi oo laka magacaabo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa markii hore kursiga demba aan fadheeday farmaajo haabahaato lamada lanyan markaasi khilaafsha sare insii kahay iyadoo ra-iisul wasaaraha useqaadi door eedan sare uu weliba useka xojeeyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo arrimo dhowra oo muhiime kureed aqalaasihii ku dhaladay doorashooyinka reedandhaha weliba sanadkan waa rabshado hareeye muqdishona dagaalada geliyo weliba uu cadka maray ra-iisul wasaaraha inuusa dalkan horseeda doono doorasho hufan cadaalad eh xalaal eh qof welbana markaasi qanaco kureed wadahadallo markaasi lalweeldhaday madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ana duqa muqdisho cumar maxmuud maxamed cumar filish ra-iisul wasaare roble weliba uuse xaqiijiyey in doorashiya dhii doonto siduuse markaasi ka ballan qaaday ee golaha shacabka hortiyo ra-iisul wasaare rooble intiisu marka weliba uus intaas ka daray weliba dhowr jeer sheegay in albaabadii oon furyin cid kasta oo weliba tabasho qabta xafiiska kigayna lunku reebo doona mar walba weliba diyaaran ahaa inaana tihigeliya aragtidii shishal duwan ee weliba ka saabsan hirgelinta doorashada soomaaliya iyo habraa'yadii markaas lakeliyan eri ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble kaasi oo weliba iskumu taysaday taageerayaal fara badan shacabka soomaaliyeed nuuse ka tilmaameen inuuse i shakhsi ka go-an inuuse hogaamiyey guud ahaan dalka soomaaliya waana ka hogaamiyey cadaalad iyo hufnaan labaatiyo kowkii setembar weliba uuse karoojiyey fahad yaasiin xaaji daa'ir taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niza jagadaasay kureed markii uuse waa ku gaabsaday codsigii ra-iisul wasaaraha ee hay inuuse ha gudbiyey warbixin khisaabsan geerida ikraan tahliil faarax oo hayti haweenay ku tirsanahay tinisa oo weliba shaqaalasha kumada hayti madaxweyne farmaajo ayaa ka tilmaamay tallaabadaas usqaaday ra-iisul wasaaraha madan waafaqsanayna dastuurka kumeelgaarka ee xilligan dalkala hogaamiyahaya labaatiyo kowkii setembar waa litii setembar ee labaatiyo kowka lamada kun labaatiyo kowka weliba markaas la kulamay ra-iisul wasaaraha soomaaliya saraakiil ilaamaha amniga welibana uuse kula hadalay inayo dardar geliyaan xaqiijinta amniga magaalada caasimadda ee muqdisho saasaatawniyo ku shaqeeyaan cadaaladda waanay onka miligna welibana ra-iisul wasaaraha uuse kula dardaaramay inayo hafarageliyaan siyaasadda iyagoo weliba mas-uuliyiinayin ra-iisul wasaaraha kulankaas uuse la qaaday saraakiil ilaamaha amniga weliba fidhiyey taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa uusan magacaabay in uusa bedela fahad yaasiin ee genaraal bashiir goobe kulankaas weliba la fuguray in genaraal bashiir goobe oo la shaqeeyaan laamaha amniga saasaatowna iyo ku dheereedan walwalbo caasimadda sheenokora qalqal amni iyo horseed siyaasadeed siyeeddii setembar lamada kun labaatiyo kowka weliba uuse ka eedayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxweynaha farmaajo in uus is hor istaag waa inuusa hor isrumi baaritaankii eedka lan hadalhay ee weliba ka saabsanayay masiirka ekraan tahliil faarax oo qallaasa ku dhaladay dalkan uusan horseeday dhaleecooyin ku kooyay hay-adaha shishal duwan ee dowladda madaxweynaha weliba uusan ka eedayay ra-iisul wasaaraha ini markaasi uusan fadahayna inii cadaalad iyo hel ekraan tahliil faarax lamada kun labaatiyo kowka setembar tumiyo laba maraasa weliba ra-iisul wasaaraha uusan la kulamay ku-higaanka guud ee hogayaha guud ee qaramada waa ha qaramada midoobay aamina maxamed welibana uusan sheegay in doorashooyinka soomaaliya ka socdan sadiilanka talagalay tumii sideedii setembar lamada kun labaatiyo kowkana kuguda jarna ee balan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo farmaajo weliba iyo wadahadal albaabadii oo hiriyiga kuweeldhadana magaalada muqdisho siiyo markaasan qabadan khilaafyadii dhowaan markaasa shaldhagale lamada hogaamiyey saasaatowni oo halyan balse weliba ka ga-an seyray dhowr qodobna markaasi uu sahjeedayey ra-iisul wasaaraha soomaaliya taasi oo weliba sababtay in lahakashataba fashilna ha ka dhammaada kulankaasna dhexeeya farmaajo iyo rooble tumi afartii setembar ee uuna ka gudi jirna lamada kun iyo labaatan kowka weliba ka digay ra-iisul wasaaraha isku day kasta oo weliba laka arqaladeeya kiiska ikraan tahliil faarax inkastoo intaas iska sii daray in ciidankii oo markaas ku fogaadaan wal kasta oo weliba sumcadiisa waladhama korta kalsoonida shacabka soomaaliyeed dhaawaca korta tumility setembar labada kun labaatankow ka balan madaxweyne farmaajo markaasay kuxayubi awoodiis fulinta ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxweynaha iyo qoraal uuse ahaa gudbi villa soomaaliya qoraal hakubahay weliba markaasay jagadii ra-iisul wasaarenimo ee awooda la kuxayubiyey ra-iisul wasaaraha in kastoo ra-iisul wasaaraha uusa jabi waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya weliba uus jabiyey dastuurka kumeel gaarkae sidaas dartiye awoodiis fulinta walhayuubi waa luwel kulnagadi gaar ahaan awoodihiis hilku qaadista iyo magacaabista mas-uuliyiinta ilaa doorasho lahaku gebagabeeya wiyan eri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka saasaata weliba saaslik eray qoraal hakubahi villa soomaaliya ee farmaajo ka saabsanaya in ra-iisul wasaare rooble uusa ka xadgudubay xaquuqaadka ciidamada qalabkooda iyo weliba ini markaasay saqaldan isticmaalaha masheeraajo waliba saasaylik eray qoraalka hakubahi villa soomaaliya may og xaaladda hadda lamadan hogaamiye ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha meelya ka dambeeyi doonta balse dadka falanqeeyow siyaasadda soomaaliya weliba iyo eedayo shalduwanjeediyana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayoo sheegeen in madaxweynaha uuse ra-iisul wasaaraha ka wareejiyey amniga iyo weliba xaqiijinta doorashooyinka maamulsho golaha shacabka hortiyoona ka wareejiyay ra-iisul wasaaraha saas dartee madaxweynaha laniinkubahanayna inayuus arrimogaha falageliy weliba sidaas eray dadka weliba kaxeel dheer arrimaha siyaasadda soomaaliya weli dhegeystayaal weliba isindhugunsa haytanaa warka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo siyaasiyiinta reer waqooyi iyo maalmihii inta dambeeyey safar dheeraad ee weliba safaf dheeraad ee weliba yoanka jarana xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble kureed markii khilaaf adag oo weliba hashal qalagalay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdilaahi farmaajo siyaasiyiinta reer waqooyiya markaasi hakawareegay xafiiska ra-iisulwa hakuwareegay xafiiska madaxweynaha welibana hanwareegana xafiiska ra-iisul wasaaraha iyagoo weliba obsi qaba mustaqbalsho xildhibaannimo ee weliba saameynta badan ka leeyay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble maadaama uuse maamulaha ay doorashooyinka reer waqooyi ee weliba kudhiyahayo muqdisho lama wasiir oo ku tirsan xukuumadda rooble islamarkaasna hakujeeda gobolada waqooyi ee shal ee wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan abikar dube iyo kan maaliyadda cabdiraxmaan cabdiraxmaan ducaale beyle xaaf iyo si toose markaasi in la safaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble maadaama iyo insharaxyin xildhibaannimo ini iyo markaas ka matalan somalilan sidoo kale waaliba khilaafka ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdilaahi farmaajo ku gaabsaday iniisu ku hadala ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar usoo sidoo kale ah musharax fadahay in sanadkan usanaqada xildhibaan sababtii hor waqooyiga ee lasafayin ra-iisul wasaare rooble ayaa la sheegay in ra-iisul wasaare rooble uuse toose markaasi ayuusa hankorjeesidii awood laga farageliyi kora kuraasta reer waqooyiga xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xaqiijina iyo weliba ku horjeesow ka sameey doona in ku badan waa hinkumad ee mashruuca doorashooyinka ee reer waqooyi xulista ayaan markaasi sidoo kale awood ka leyi welibana marki lafiri ama la dhaqangeliya habraayada markaasi in dambeeyey ee golaha howlhibaanada gobolada waqooyi ee saamiilada siyaasadda ka leeyihin ra-iisul wasaaraha ayaan markaasi saddex furanga maamulaha ay doorashooyinka gobolada waqooyi sidaas dartiye siyaasiyiinta reer waqooyi ra-iisul wasaare rooblen argayeen inuusa wakhtigan kala guurka ee markaasay ka muhiimsanyey madaxweynaha wakhtishay dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo oo markaasay wal awoodeenka lahayna doorashada xubnaha somalilan ee gobolada waqooyi tan iyo markii ra-iisul wasaare rooble uusal wareegay maamulka doorashada xubnaha somalilan weliba socday dadaalo shalduwan oo markaasay iyo midowda musharaxiinta iyo ka fadaayeen in rooble uuse xubnaha kusiiyo xildhibaanada gobolada waqooyi dadaalooyin dheer kureed weliba markaasay laska afgaraday doorashada xubnaha gobolada waqooyi taasi weli bishaantay juhdi dheer usgalay ra-iisul wasaaraha anka dambeyntiina laska musaamahay waana laska cafi waana iyo lukusugahayn iyo gudbiyan xubnaha gobolada waqooyi ee tartamaw weli warkii raabnimayana dhugunsahaytan dhegeystayaal weliba xiise dagaal oo weliba laku dareemahaye deegaanka hanaanbuuri ee gobolka galgaduud meelase oo weliba shalay dagaal kooban ka dhamaray lama maleeshiya beeleed oo weliba meelasay wada degow dagaalkii weliba isku dambeeyey kureed markii maleeshiyaad hubaysan iyo deegaanka hanaan buure iyo ka dileen lanshacab ahayo weliba laka magacaaba jari abdixamiid walibana ku dhaliday khasaare dhaawa ee weliba dagaalkaasay kudhi dadka ka nool deegaanka hanaan buure ee gobolka galgaduud weliba iyo sheegana in weli dhinacyadai dagaalamiyo ka sugayin dagaalka isla markaasna iyo ku obsi qaban in mar kale erentiol kuwada dagaalama dhinacyada kale deegaanka hanaanbuure ee gobolka galgaduud weliba diray ciidamada iskajar haan gorgor ee xoog dalka soomaaliyeed iyo haan booliska galmudug oo kubahay magaalada dhuusmareeb waxaanaas oo welibale filahaya in iyo shal dhagan maleeshiliyaadka dagaalamahay deegaanka hanaan buure ee gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug weliba tiro dhowr jeer oo horey markaasi kana nagaday dagaalan dhexay lama maleeshiibeelood welibana madaxda galmudug la ka eedeeyey in iyo ka guul daraysadeen roojinta olaadahaasi weliba dadka walaalaha ee ka dagaalamahay deegaanadaasi faahfaahino dheeraadee weliba lakuhelahaya shilbaabur oo weliba xalay kudhihi magaalada bur ee xarunta gobolka togdheer welibana markaa baabuur nooca raaxada ee usakafarin goosaday maqaayidka taalla magaaladaas daraawalkii wedi baabuurka oo weliba hawaaro sare ka socdiya lugtil waaye bareega isla markaasna hakameey waaye baabuurkaasi sidaas darteen weliba use galay maqaayi dad badan iyo ka aweeyeen xilliga hamiinka dad goobroogyaalaya weliba iyo ku warameena in baabuurka use waa dulmaray lama dhalin yara oo weliba kumadahay dadkii ka suganayay maqaayida isla markaasna adeereen ragaasay dhaawaayo olus iyadoo weliba lanla arari ama lan gudbiya isbitaalada magaalada saxaalada iyo caafimaad lanku warhaya ciidamo ku tirsan haan ammaanka magaalada bur ee xarunta gobolka togdheer yaa durbo goobta uuse shalko ku dhiiya deeri welibana wararka qaarsho iyo xaqiijihana in la hiri daraawalkii weday baabuurka fariinka goosaday dadkii ka suganayay maqaayadii uuse baabuurka galay yaana markaasay daraawalka weliba baragalawaay luto yaa markura goobta iyo ku shaltabeen welibana qaybo kumada burburay maqaayadii weliba la kacaweeyey guud ahaana dhegaystayaal welibaan taniinka dhamma warka hiraabnamaysan kula dareersan idaacadda raadiyaha baydhaba warka hiraabnama cabdulaahi salaad aadam xidig iyo xasiin saari dhegaystayaal waana siinla dareersiyaay weliba farsameeyey xasan aadan khayr inti warkan kulamada dhegaystayaal unriyadan kulamaana weliba siinku tabaane sidaas iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegaystayaal isiina kama hasintin wararka isan dhugeysten ee idaacadda raadiyaha baydhabo hiraabnimadan